بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاaة والسلام على رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waxaan kasoo baxnay hadda shirkii b d r c aan kula galnay wafdigii beesha caalamka socday uu hogaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramida midoobay michael keatin ayna ka mid ahaayeen safaarada dhowra oo ka mid ahaa safaaradda maraykanka talyaaniga ingiliiska ethoobiya mas-uulka u jooga igad ay ka mid ahaayeen dabcan haddee way soo arkeen waxay soo arkeen dad ka mida reer puntland ururkii waxay soo arkeen ahaa civil society-ga ama bulshada rayidka xukuumaddana way arkeen madaxweynaha iyo way la soo shireen maanta saakar waxay arkeen odayaasha dhaqankay arkeen annaguna saacaddii aanu la ballanay baanu la kulanay haddaanu soo dhamaynay hal saac baanu lahayn discashina waxaanu geynay meesha qoraal kaga hadlayno mawduuca la isku hayo oo wafdigii dowladda puntland oo madaxweynuhu hogaaminayey oo kaga soo kacay shirkii ay ku yeesheen isaga iyo dowladda federaalka iyo maamulada ku-meel gaarka oo kale ay xamar isugu yimaadeen oo soo diiday oo ka yimi dadka reer puntland ay ku taageereen qeybihiisa kala duwan oo dhan mudaaraad weynna lagu taageeray marka kaas un baanu qoraal ka samaynay qoraalkaasna waxaanu ka akrinay wafdiga hortiisii qoraalna waa ku siinay wixii lagu heshiiyey oo horay annaga iyo dowladda federaalka ah oo shuruuc ahaa iyo heshiisyadii tirada badnaayo aan mid keliya laga fulin dastuurkii meesha lagaga dhacay oo aan waxba laga fulin wixii ku qoraa oo lagaga bixi lahaa nidaamkii ku-meelgaarka markii hore lagaga baxay dabadeedna laga filaayay dowladda dhexe inay fuliso oo ahaa inaan maanta koore oogadooda intaa saddex sano iyo shan bilood maalintii madaxweynaha la doortay iyo dowladdiisana u dhisay laga joogo oo afartii sano ay ka hadhay muddo shan bilood ay ka hadhay in maanta la yidhaahdo laga welwelo oo la yidhaahdo maxaan samaynaa waxaan samaynaa waxa weeye waxaan anagu mas-uuliyaddeeda wax ku lahayn wax maamulka madaxweyne xasan sheekh uu ka shaqeeyo ku talagalay markuu dastuurkii dib u eegidiisii ka gaabiyo oo sanadkii horeysa la rabay in la sameeyo markuu dastuurkii wixii ku qoraay oo kale ku socon waayey markuu dowlad gobo dowlad goboleedyadii dhismaayey ishortaagay si aan federaalba dalka uga dhismin haba ugu sii daraatee midda jubbaland kadibna markii beesha caalamka ay culays xoog la saadheen wax dhashaan meelo kale wax laga taagtaagay oo sida puntland wax looga dhisay iyo somalilan markeeda horeba ka bedelan ay tahay arrintuna aan weli dhammaystirayn inay timaado muxuu ahay qarqarka doorashada iyo waqtiba uusan ka harin inuu yidhahdo wax kale lama hayo four pointy five-ka ha la sameeyo beesha caalamka oo waqti heli lahayd hadduu ka hor samayn lahaa waxna aan maanta saasu ayay jirteen markuu yidhi bishii juulaay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii wixii lagu ballamay oo ahaa hal coda in qof walba uu kaga qayb galo doorashada soo socota uu yidhi ma samayn karo de maalintaasay rab ahayd inuu xaajigu meesha isaga tago oo yihahdo anugu fulin kari waayo wixii aan muxuu ahayd ummadda soomaaliya ugu dhaartay u ballan qaaday maanta inuu four point five la yimaado doorasho ku raadiyo oo aan u aragnay inay tahay cambaign uu doorasho ku doonayo oo ay kaga hor yimaadeen non anaga keliya anaga keliya maaha laakiin dadka soomaaliyeed oo dhan waxba tari mayso dhowr nin oo isagu uu gacan siiyey oo baydhabo iyo laga dhisay iyo meesha la yidhaahdo galgaduud iyo axmed axmed maxamed islaan oo isaga muxuu ahaye ciriir ku jira oo afartan koone laga taagan yahay hadalkii uu kismaayo ka yidhi waxaan anagu isleenahay mid shacabka kasoo go-ay maaha intaba laakiin waxa anagu aan ku hadlaynaa waa wax dadkayo wada qabo oo naga dhaba qoosha beesha caalamka iyaday la gudboon tahay say xalkii uga heli lahayd soomaaliya uga heli lahayd iyaday la gudboon tahay maxaa yeelay ilaa intii burburku dhacay oo dadku kala kacay waxay guryahooda iyo degaamada ay ka yimaadeen ku nigamgeliyeen iyo waxay halkaan xiray xoti ku hayaan kenya iyo meelo badan oo etoobiya ay ka mid tahay iyo waxay caawinaan ciidamada amniga weli dhammaystiri kari waayey oo soomaaliya iyada ayaanu anagu niri idinkaaba hawshan saarantahay idinku halka ka raadsi dhinac kale dhagaa xaggaasaan ugu tuuray annaga xaggaya waa ka riixna anagu markii anaga wax nagu dhiman oo nagu hari ma jira wixii qaban lahay waa qabanay saasaanu maanta ku kala nimi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu